wadahadallada dowladda soomaaliya iyo somalilan ee magaalada istanbul ayaa furmi waayey kadib markii labada dhinac ay isku afgaran waayeen ergada shir ka qaybgalaysa somalilan ayaa diiday inaysan hor fariisan doonin ama hor fariisan karin xubno ka soo jeeda deegaanada somalilan oo ka mid ah ergada dowladda haddaba wadahadallada furmi waayey ayaa goor dhoweyto caaisho cuud ka waraysatay xirsi cali xaaji xasan oo ah wasiirka madaxtooyada somalilan oo ka mid ah ergada somalilan ka socota waxayna weydiisay maxaa keenay inuu shirku furmi waayo dabcan walal sida aad sheegtay shirkii muu furmin waxaana u furmi waayey in lagu heshiin waayo laisku afgaran waayey qaabkii iyo shirku hanaanki uu ku furmi lahaa oo haddii aanu somaliland nahay aanu horena u diidnay iminkana u diidnay inaanu dad reer somaliland iyagoo ku jira shirka ka qayb gallo marka iyaguna mawqifkoodii ku adkaysta ana mawqifkayga aan ku adkaysana marka shirkii saas aan u furmay marka hadda rasmi ahaan kulankii ma furmi waayo ma lagu kala tegay mise waxaa jirta waan waan la doonayo in laisugu soo dhawaado oo kulankaasi uu ku ambaqaado mise rasmiyan waa lagu kala tegay hadda maya rasmiyan waa lagu kala tegay inkastoo de magaalada aan laga ama bixin oo qolo waliba diyaaradeedii sugayso iyo waktiga ay dhoofi lahayd laakiinse waktigiisa marka ay hadhinee shalay iyo maanta shirku ahayd inuu socdo labada midkoodna ma furmin rajana kama qabno inuu furmayo shirkii sidaasa lagu kala tegay oo maanta aan isku macasalaamaynay waxaan rajaynaya beritoole qolo walba inay u boqooli doonto baraheedii iyo iyo iyo yacni meeshay ka timi marka marnaba labadii wafdi ee ka kala socday somaliland iyo dowladda federaalka ee soomaaliya marnaba laysma arag siday doonto ha ahaatee maya marraba lama kulmin oo dee aragtida dadku waa is arkayaa oo isu muuqanaya hodhallo isugu soo gelaya laakiinse aragtida kulan lama kulmin oo shir ma furmin laakiinse dee waa laga yaabaa guddoomiyaasha iyo inay markii dee laga wada hadlaya mawduuca iyo markii qola turkigu noo imanaysay in aragtiyo noocaas laakiinse wax officialoo furmay habye haba yaraatee ma jiraan marka yacni laysma arag oo dee laguma kulmin halkan xirsi dowladda turkiga dabcan idin martigelisay labada dhinacba marka dowladda turkiga kulankan furmi waayey maxay ka tiri way isku dayeen dadaallo runtii diblomaasiyiintii iyo dadkii mas-uuliyiinta joogay way isku dayeen dadaallo ay labada dhinac ugu dabqa uga dabqaadayeen marka waxaan u arkayay dee inay ku qanceen xujadayadii iyo aragtidayadii oo ahayd nimankan intaanay kasoo dhoofin magaaladoodii iyo muqdisho intaanay kasoo dhoofin baanu u sheegnay markii naloo soo sheegay inaanaan aqbalaynin qoraalla waanu ugu diray iyaga iyo turkigaba inaanaan aqbali doonina lana fadhiisanayno hor fadhiisanan cid kasoo jeeda dhalashadoodu kasoo jeedo mandaqada somaliland marka may runtii dhegaysan qolada turkiguna marka way arkeen de qoraaladii iyo evidencekii way arkeen iyo ama daliiladii way arkeen waanay ku qanceen waanay qoladii kale ku wargeliyeen in dee foolka ay leeyihiin marka ma jira dadaal kale oo la wado in mar kale dib laisugu soo laabto bal iyadoo intan la isaga soo dhow yahay oo intan laga dabacsan yahay labada dhinacba ballan iyo wakti hadda laguma kala tegin laakiinse dee waa laga yaabaa waxaad markaa xirsi ka warantaa mar haddii adinka aad mawqifkiini ku adkaysateen ee ah in rag degaan ahaan kasoo jeeda somaliland oo dowladda soomaaliya ee federaalka ay soo dirsatay inaydan kala hadlayn arrimahan dhex yaalla somaliland iyo soomaaliya ma laga yaabaa inaad adinku caqabad ku noqoteen kulankii furmi lahaa iyo wax allaale iyo wixii laisla gaari lahaaba haddii adigu aana dee qaadi ka noqonayn oo gargaaran ugu qaadaynin suxufi baan de adiga ku arka lakiinse haddaan adigu qaadi ka noqonaynin waxaan u aragnaa inaan anagu caqabad ku noqon caqabad ku noqdeen ciddii keentay waxay shirkuu furmi waaye oo ah niman kasoo jeeda daanteedan oo yani dadkayaga ka dadkayagii ay soo qorteen oo aanna metelin annaga annagu umaanaan diran dad xamar dowlad somaliland layihahda baanu nahay dadkeedu doortay cod ku timi cid aanu u diranay xamar oo nametesho aanu u diranay oo dowladda iyadu u dirtayna haba yaraatee ma jirto marka dadkii noocaasa iyagu ay shaqada qorteen ay soo kaxaysteen ayaanu ku niri de annaga waxa weeye la geli mayno shirkii marka runtii saasay saasay ku dhacday laakiinse de adigu go-aankaaga iyo mawqifkaaga adiga adiga u xora ka weri ahaan xirsi waxaan rabaa in wixii meesha dhacay iyo dadka soomaalida ee isku kiin dhegaysanaya ee labada dhinacba wararkooda ay soo gaarayaan inaan u bayaamino wixii halkaa ka dhacay anigana dhexdhexaadaan ka ahay oo waasaad sheegto oo wariyaan ka ahay waxba ma go-aaminayo laakiin dadka soomaalida ah ee idin dhegaysanaya markay idin maqlaan in dad kasoo jeeda somaliland oo dowladdii soomaaliya ka tirsan inaad kulankii u diideen dadka soomaalida idin maqlaya maxay idin qaadan karaan baad is leedahay ka somalilan ahaan waxay noo qaadan karaan inaanu saxannahay ka somalilan ahaan soomaaliya iyo somaliland waay waxay heshiiyeen iyagoo laba stateda laba state baanan imika u wada hadlaynaa oo state somaliland la odhan jiray somaliland protectorate oo ingiriisku ictiraafay oo haystay oo waxaweye gumaysiga ingiriiska uu sidaa dowladnimadii ku siiyey iyo state soomaaliya la odhan jiray italy soomaaliya oo iyadana uu talyaani haystay oo sidaa actiraaf ku siiyey ayaa heshiiyey oo ku heshiiyey wixii soomaaliya republic la odhan jiray markii ay burburtayna ilaa hadda wadahadaladii furmay ee labadan daraf u furmay ka hor lama wada hadal ee intii hore waa tii qaska iyo mushkiladu dhaceen marka waxaanu u aragnaa maadaama la wada hadlay waraynu wada hadal oo sidaynu u kala dhaqaaqi lahayn u wada hadalo ay cidina iskhasbi mayso qofna la khasbi maayo marka in cid annaga ka tirsan ee degaankayagii iyo dalkayagii ka tirsan loo yeedho oo nalaga horkeena waxaan u aragnaa inay qadaf iyo deelqaaf tahay mar haddii ujeedada guudba ay tahay in la wada hadlo muidnan wax allaale iyo wixii aad qabtaan idaan u sheegi karin wafdiga dhinaca kale ka socda idin hor fadhiisan lahaa maya cid waliba dadkayga anagu dadkayaga miiniskaanu kula hadlayno iyo dariiqaanu marayno annagaa naqaana dadkayaga in mid kale soo kaxaysato oo ay dawlad kale soo kaxaysatona horkeento waa qalad annaguna dadkoodii inaanu soo kaxaysano horkeena runtii sax maaha marka waxaan kuleeyahay dee laba daraf oo laba dawladood oo markii horena heshiya imkana wada hadlaya marka maadaamaynu sidaa wada hadlaynana waxa fiican in qolo waliba ay wafdigeedii soo kaxaysato wafdigeediina kadibna wafdiga kale uu sidaa ku qaabilo oo aan wax conditionin laga gudbin horena uma dhicin intii aan dee halka ka wada hadlaynay mar walba waxay ahayd inaanu yani ay ahayd shardi ahayd in labada daraf ay wada hadlaan laba dawladood soo kala horjeeda oo ku wada hadlaya ee yani labadaa daraf ku wada hadlaya waa tahay xirsi marka wafdiga hadda ka socda somaliland goormuu dib ugu laabanaya magaalada hargeysa waxaa noo qorshaysnayd in berri toolaanu baxno waktiga iyagii hore tigidhadu noo buuq garaysnaana waxba iskama bedelin